Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil shalay ka dhacay deegaan hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Dilka ayaa waxaa loo geystay oday dhaqameed doonaya inuu kala dhex galo. Beelo ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ay dileen mooryaantii dagaalamaysay. Odayga waxaa lagu magacaabaa Cabdiweli Daahir Tooxow. Waxa uuna ka mid ahaa odayaal ku baxday beelaha diriraya si ay u kala dhex galaan. Waxa uu ku dhintay iska hor imaad shalay ka dhacay. deegaanka bidhaan dheere oo dhacduleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dagaalada ay isku hor fadhiyaan labada maleeshiyo ayaa kusii fidaya deegaano hor leh iyadoona aysan jirin tallaabo lagu dhex galay maadaama qof kasta uu naftiisa la baqay gobolka galgaduud waxaa si maalinla ah dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay laga soo warinayay dagaal beeleedyo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac